بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وصلاه الخوف على ثلاثه اضرب وصلاه الخوف صلاه الخوف على ثلاثه اضرب اي انواع اضرب وانواع وسدح نوع axaduhaa midkood an yakuuna alcaduwu cadowgu waa inuu yahay fii hayri jihati alqibla jihada qiblada jihaan ahayn fa yufariquhum alimaamu imaamku waa kala geynayaa markaa firqatayni laba kooxood ayuu u qaybinayaa firqatan kooxi taqifu waxay istaagaysaa fii wajhi alcaduwi cadowga wejigiisa wa firqatan kooxna khalfahu nabiga gadaashii ama imaamka gadaashii ayay istaagaysaa fa yusallii imaamku wuxuu dujinayaa bilfirqati alatii khalfahu kooxda ka dambaysa wuxuu dujinayaa ragcatan ragca ayuu dujinayaa uma tutimu linafsihaa kadibna nafteeda ayay u dhammaystiraysaa ragcadii hartay wa tamdii kooxdaasna way aadaysaa ilaa wajhi lcaduwi cadowga wejigii ayay aadaysaa jihada cadowga wa taati aa'ifatu lukhraa kooxdii kale ayaa imaanaysa fa yusallii bihaa imaamku wuxuu dujinayaa ragcatan ragco wa tutimu linafsihaa nafteedana way u dhammaystiraysaa wayusalimu biha imaamkuna daa'ifadaas ayuu la salaamo noqsanaya salaatu lkhawf waa min baabi idaafati shay ilaa sababihi sababta salaadan sifadan iyo qaabkan loogu tukanayo waa khawfka iyo cabsida jirta awgeed oo khawfka waa sababta hay-adan keentay iyo qaabkan in loo tukado waa cabsi laga baqaya cadowga inuu dadka muslimiinta ah intay salaada ku mashquulsan yihiin ay gaadaan ay dhagraan saysan arrinkaa u dhicin allah subxaana wa tacaala wuxuu addoommadiisa u sharciyeeyey qaab ay u tukadaan cadowgana iskaga dhowraan oo iskaga ilaaliyaan sheikhu raximahullah saddex nooc inay tahay salaatulkhawf ayuu halkan ku sheegay saddexda nooc waa saddex xaaladood oo kala duwan ayaa mid walba loogu talagalay mar waxa waaye cadowgu markuu jiro jihada qiblada jiho aan ahayn waa xaaladda koowaad oo sheikhu ka hormariyey nooca labaadna waxa waaye cadowgu markuu jiro jihatulqibla jihada qiblada markuu muslimiinta ka jiro nooca saddexaadna waa markii laysdhex galo ou dagaal ku socdo salaadda marna laga tegi maayo oo la dhihi maayo maadaama dagaalku uu kulul yahoo lagu guda jiro salaada dib ha loo dhigto maya salaatulkhawfna waxaa la sharciyeeyey markii nebigu sala allahu calayhi wasalam ay dhaaftay salaatulcasri oo yowma alkhandaq la mashquuliyey mushrikiintu ay mashquuliyeen ilaa maqribkii la gaaro qoraxdu dhacday ama ay ku dhawaatay inay dhacdo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu habaaray wuxuu yidhi shaqaaluuna cala salaati lwusطaa mala'a allahu buyuutahum wa qubuurahum naaran waxay naga mashquuliyeen salaadii dhexe waa salaatu lcasri guryahooda iyo qubuurtooda dab allaha ka buuxiye allaha dab ku gura buu yidhi guryahooda iyo qubuurtoodaba waxay naga mashquuliyeen salaatu lcasri markaasaa nebigu calayh salaatu wasalaam saxaabadiisu waxay casrka tukadeen wakhtigii maqribka ayay salaatu lcasri tukadeen kadib allah subxaana wa tacaala wuxuu sharciyeeyey kayfiyad iyo qaab salaada loo tukanaayo oo aan la dibdhigaynin oo xaalad walba uu cadowga muslimiinta u wajaho ay ku tukan karaan ayagoo haddana cadowga iska dhowrayo iska ilaalinaya salaatulkhawf markii la tukanayo salaadda waa la qasrinaya salaada isbedela waxaa ku imaanaya cadadkeeda iyo kayfiyada labadaba liajli alkhawf tirada waa la gaabinayaa oo sida salaatulmusaafir oo kale laga dhigaya musaafirka salaada rubaaciyada meeqa ragcuu tukanaya laba ragcuu tukanaya salaatulkhawfna waa sidaas oo kale laba ragcuu tukanaya kaasi waa xagga cadadka waa laga nuqsaamiyey xadda xagga kayfiyada iyo qaabka ayadana naqsi weynaa gale khaasatan marxalada u dambaysa oo ah markay ciidamada isdhex galaan ama ay dagaalamayaan markaasoo kale xataa waxaa mashruuci culimmadu qaar yidhaahdeen hal ragca inuu tukado jiho walba oy dantu ku kaliftana waa u tukanayaa asagoo socduu tukanayaa asagoo gaadiid saaranuu tukanayaa asagoo maaragtay jihada qiblada u jeedaya asagoo ka sii jeeda inta waa tukanaya hadduu rukuuc iyo sujuud awoodi waayo waa ishaaraya salaadu say kuu qabataa loo tukadaa ee lagama tago si alla sidaa awoodi kartaa u tukanaysaa laakiin marna salaadda ka tegi maysa salaatu lkhawf xaaladda u dambaysa markii laga reebo labada xaaladoodoo hore maxaa lagu tukanayaa jamaaca lagu tukanayaa halkaa culimmadu waxay uga daliishadeen wujuubu salaati اljamaaca oo waxay yidhaahdeen xaaladdii cabsida jamaaco lagama tegin haddii salaatuljamaaca ay tahay salaad sunno ah xaaladahan khawfka maxaa loo maxaa la sharciyayn lahaa qof walba meesha uu waardiyaha ka yahay inuu ku tukado maba la isku imaadeen waxaa la yidhaha qof walba meesha uu taagan yahay ha ku tukado laakiin ayadoo cabsi jirta ayaa haddana waxaa la yidhi jamaaco ku tukada haddaad wada tuka weyseen isqaybiya taa waxay tusinaysaa salaatuljamaaca inay tahay waajib sheikhu raximah ullah wuxuu yidhaahday waa saddex nooc salaatuljamaaca axaduhaa midkeed an yakuuna alcaduwu cadowgu waa inuu yahay fii hayri jihati lqibla jihada qiblada jihaan ahayn qibladii meelaan ahayn waa inuu cadowga ka jiro dadka muslimiinta ah fa yufariquhum limaamu imaamku markaa muslimiinta wuu qaybinayaa firqatayni laba kooxoodu u qaybinaya firqatan koox taqifu waxay istaagaysaa fii wajhi alcaduw cadowga wejigiisa istaagaysaa macnaheedu waa maxay waardiye ahaanaysaa dhaqdhaqaaqa cadowgay la soconaysaa wa firqatan kooxna khalfahu nebiga gadaashiisay ku sugnaanaysaa ama imaamka gadaashiisa gadaashiisa imaamka gadaashiisa ku sugnaanaysaa macnaheedu waa maxay ma'muumiinay noqonayaano imaamkay la tukanaya fa yusallii imaamku wuxuu dujinayaa markaa bilfirqati alatii khalfahu kooxdii gadaashiisa ahayd ayuu wuxuu dujinayaa ragcatan hal ragco maxaa markaa u hara haddii hal ragca la dujiyo ragco labaadaa u dhiman uma tutimu kadibna kooxdaani way dhammaystiraysaa ragcadii ka dhinnayd linafsihaa nafteeday u dhammaystiraysaa imaamku markuu hal ragco dujiyo ee uu ragcada labaad usoo istaago la rukuuci maayo ayaga istaaguu ku harayaa kooxdaani ayagaa rukuucaya way sujuudayaan kadibna markay rukuucdii iyo sujuuddii ay dhammaystaan tashahudka ay dhammaystaan way salaamo noqsanayaan marka ayaga salaadda ay ka baxaan wuxuu yidhi watamdi ilaa wajhi alcaduw waxay aadaysaa cadowgii wejigiisa iyo soo bedelaysaa kooxdii hore ee waardiyaha ahayd kooxdan tukatay laba ragcay tukadeen ragcadan imaamkay la tukadeen ragcana ayagaa si gaar u dhammaystirtay kadibna waxay aadayaan cadowga jihadiisa wa taati aa'ifat lukhraa kooxdii kala imaanaysa imaamka intaasi muxuu ku jiraa waa taagnaanaya waa sugaya ilaa kooxdii kale a imaanayso istaaguu ku sugaya kooxdii kalea imaanaysa fa yusallii bihaa bihaa damiirka xagga u laabanaya ay biaa'ifati lukhraa waa kooxdii dambe ayuu wuxuu dujinayaa ragcatan hal ragcuu dujinaya asiga muxuu tukada markaa imaamku labadiisa ragca waa u dhammaystiranta wa tutimu linafsihaa ayaduna nafteeda ayay u dhammaystiraysaa meeshaan cadliyaa ku jira labadii kooxood waa loo cadaalad sameeyey oo koox walba imaamkii waxay la tukatay hal ragco hal ragcana gooniya u dhammaystiratay cadliya waxaa loo sameeyey bayna daa'ifatayn qolo walbaani nasiibka imaamka ay ka leedahay oo ay la tukanayso waa hal ragco hal ragcana iskeeday u dhammaystiraneen wa tutimu linafsiha wa yusallimu imaamku waa salaamo noqsanaya wuxuu la salaamo noqsanayaa bihaa ay biaa'ifati luqraa kooxdii dambe ayuu la salaamo noqsanaya kayfiyadan waa goorma waa cadowgu markuu jiro jihada qiblada jihaan ahayn ilan markaa jihada qiblada haddii loo wada jeesto cadowguna uu jiho kala jiro waa lagu khiyaani karaa markaa oo ayagoo salaada ku jira ayaa waxaa laga yaabaa in lagu dhibaateeyo uma jeedaan in loo soo socday inaan loo soo socon ee dhaqdhaqaaqa cadowga kama war hayaan waxaa lagu qasbanya marka inay laba isku qaybiyaan qolana ay waardiye ahaato qolana ay imaamka la tukato saasna ay isku bedelaan qofkuna hadduu imaamka uu kusoo gaaro hal ragco jamaaco ma la tukade jamaaco waa la tukade idan ajruljamaaca waa haystaan labada kooxoodba labada kooxood mid walboo ka mid ah waxay heshay ajruljamaaca oo imaamka ragci kusoo gaartay wathaani nooca labaad an yakuuna waa inuu ahaado fii jihati alqibla an yakuuna ay an yakuuna alcaduw cadowgu waa inuu ahaado fii jihati alqibla jihada qiblada xagga qibladu markaan ka jiraa muslimiinta fayasifuhum fayasifuhum alimaamu imaamku wuxuu safayaa muslimiinta safayni laba saf wayuxrimu bihim salaaduuna la xiranaya yani ixraamka waa takbiirat lixraam oo la imaanaya salaaduu la xiranaya dhammaantood salaaduu la xiranaya laba safuu u qaybinayaa salaaduuna la xiranaya dhammaantood macnaha salaad waa takbiirsanaya ayaguna way la xiranayaan imaamka fa idaa sajada hadduu sujuudo sajada macah axadu safayn waxaa la sujuudaya labada saf mid ka mid ah rukuucdii muusan sheegin maxaa yeele rukuucda waa la wada rukuucaya la kala hari maayo cadowga jihat lqibla markuu jiro waa loo jeedaa ila muslimiintuna jihada qibladay u tukanayaan ayaguna jihada qibladay ka jiraan waa u jeedaan salaadoodana waa ku jiraan markay rukuucaan waa lawada markuu imaamku rukuuco waa la wada rukuucaya rukuucda ma loo jeedaa waxa hortooda ah waa u jeedaan waa la socon karaa markuu rukuucda ka soo kaco imaamku waa la soo wada kacayaan dhammaantood kala hari maayaan markuu imaamka sujuudda aado halkaana lagu kala harayaa fa idaa sajada sajada macahu axadu safayn hadduu sujuudo waxaa la sujuudaya labada saf mid ka mid aha la sujuudaya axaadiida waxaa ku soo aroortay labada saf safka hore ee nabiga ku xigay calayhi salaatu wasalaam inay nabiga sujuudda u raaceen safka hore ayaa raacay markay safka hore nabiga la sujuudeen calayhi salaatu wasalaam safka dambe waa taagan yihiin maxay u taagan yihiin waa ilaalo waaye oo inta kuwan sujuudda ku maqan yihiin in la khiyaanay ka ilaalinayaan sujuudda markuu nabigu ka soo dhammaystay calayhi salaatu wasalaam ou soo istaagay oo ragcadii labaad u soo kacay maxay sameeyeen safkii dambe horuu soo maray safkii horena gadaaluu maray waa isdhaafeen ayagoo salaadda ku jira isdhaafeen qoladii marka hore nabiga ku xigsatay calayhi salaatu wasalaam la sujuuday maxay istaageen gadaal qoladii gadaal jirtana horey soo mareen ragcadii labaad waa la wada rukuucay dhammaan waa la sooda raacay sujuudda markuu aadayay nabiga calai slat slam fi ragca aaniya yaa raacaya qoladii marka hore gadaal jirtay ee taagnayd markaana ayaga rasuulkay raaceen calayh salaatu wasalaam qoladii marka hore raacday ee gadaal la geeyana istaagay ku hareen oo ardiyahayaan markuu nabigu sujuudda dhammaystay calayh salaatu wasalaam ou tashahudka u fadhiistay ayaguna way la tukadeen markuu ka soo kacay ayay ayaguna sujuudda aadeen sujuudda ay dhammaysteen tashahudkay kusoo gaareen salaada markaa hal maray wada salaamo noqsadeen wa waqafa safu laakhar safka kalena wuxuu istaagay waa istaagay buu yidhi yaxrusuhum asoo ilaalinaya fa idaa rafaca hadduu madaxa kor u soo qaado sajaduu way sujuudayaanoo walaxiquuhu wayna haleeleen bu way sujuudeen wayna haleeleen madaw marka markuu madaxa kor u soo qaaday way sujuudeen waana haleeleen yacni waxay kusoo gaareen fi tashahud wahaali xaaladda saddexaad xaalad kaloo waxaa jirta axaadiidda qaar ku soo aroortay waxay shabbahdaa xaaladdii hore oo markuu cadowga jira jihada qiblada jihada aan ahayn laakiin meel yar ay ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwan yihiin markii kooxdii labaad kooxdii labaad yani kooxdii hore nabiga calayh isalaatu wasalaam ragcada la tukatay markay ragcada la tukadeen waxaa ku jirta inay baxeen ragcadii labaad maysan qallayna way baxeen ayagoo salaadii qaba oo ragcadii labaad u dhiman tahay ayay tageen oo waxay aadeen tijaaha alcadow cadowga xaggiisay aadeen markaasay waarjiye waxay ahaayeen ayagoo salaad ku jira salaadna way ku jireen cadowna waa ilaalinayeen sifadaasi imaamu shaafici raximah ullah wuxuu leey waa laga fiican yahay maxaa yeeley wuxuu yidhahda waxaa ku jira dhaqdhaqaaq badan oo salaaddii dhexdeeda ah qofka uu u jeesta jihadii qiblada jihan ahayn iyo salaad ayadoo lagu jiro oo haddana qofka waardiya uu iskaga jiro wuxuu yidhahda waa sifo laga fiican waxaa ka fiican inay ragcada labaad dhammaystirtaan kadibna ayagoon salaad ku jirin ay soo bedelaan qoladii hore waa sifadii hore uu shiiku sheegay halkan saasaa fiican buu yidhi wahaaliu xaaladda saddexaad waxa waaye an yakuuna inuu cadowgu yahay fii shiddati an yakuuna fii shiddati alkhawf waltixaami alxarbi inuu ku sugan yahay fii shiddati alkhawf cabsi mideeda daran waltixaami alxarbi iyo xarbiga yacni kuleylkiisa iyo isdhexgalkiisa oo aada markaa yani loo dagaalamay fa yusallii wuu tukanayaa markaa kayfa amkanahu siday ugu suuro gasho ayuu u tukanayaa si alla say salaado u qabato ayuu u tukanayaa raajilan aw raakiban raajilan maxaa laga wadaa asoo soconaya aw raakiban ama asoo gaadiid saaran mustaqbila alqiblati asoo qiblada qaabishan wagayra mustaqbilin lahaa iyo asoon qaabishanin intaba meeshan waa meeshii qofka yani xaalad kasta u qabato salaada ayuu u tukanayaa maxaa yeeley markaan isdhexgalkii dagaalkay ku jiraan weliba zamanadii hore oo seefaha iyo warmaha iyo lagu dagaalamayay xaaladda waa ka darnayd sida hadda la yahay hadda iyadoo dagaal socdaa la iska tukan karaa laakiin zamanadaas hore nin seef loo soo wato asna seef watoo tukanaya niyadiisu say tahay niyadiisu si aada uma joogto laakiin haddana maca daalika waa in la tukada waay waa ishaaraya sujuudda waa ishaaraya rukuucda waa ishaaraya waana dagaalamaya waa soconaya waa ordaya waa fariisanaa salaadoo ku jiraa waxaasoo dhan markuu qabanaya waa tukanaya halka waxaa laga dareemayaa ahmiyatu salaa salaadu aaday muhiim u tahay fi sharci maxaa yeele haddii wax layskugu cudurdaarayo qofkaana loo cudurdaari lahaa oo waxaa la dhihi lahaa xaaladan salaad lagaama rabo xaalad adagoo ku jira laakiin haddana maca daalika waa la salaadaad la imaanaysa adoo lugaynaya adoo gaadiid saaran adoo dagaalka ku jira adoo dhufays ku jira meeshaad rabta joog mar walba waa inaad salaada la timaado lidaalika jumhuur culamaa waxay qabaan qofku intuu caqligiisa joogaba salaado inay marna ka dhacaynin caqligiisa intuu joogo da'diisu intay doonto ha gaarto hadduu hadduu fadhi ku tukan waayo waxay leeyiin jiifuu ku tukanaya hadduu qiblada qaabili waayo jihada u jeedo iskaga tukanaya haddii dharkiisu nijaas yahay oo wuxuu ku bedelo uusan haysan ayagoo ku tukanaya hadduusan weyse qabin uu waayo cid u dahaaro qaada dahaaro la-aantuu ku tukanayaa salaad marna kaa hari mayso sina kaaga dhici mayso ka warrama marka qofka ka tegaya asoo caafimaad qaba wax dhibaataa aysan haysan bilkuliya iskaga tegaya salaadda ee aan tukanba ee inuu kufa mooyaane weligii aan sujuudda dhulka dhigin inuu kufo hore hore u dhaca mooyaan weligii sujuud aan dhul ka dhigin waa qof nasiib darra ku dhacday waa hadduu saa ku dhintana waa khatar aada weyn uu ku jiraa marka salaat ulkhawf waa salaada noocaasa xaaladahaas kala duwan iyo anwaacdaas kala duwan ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam u tukan jiray saddexda noocee halkan sheikhu uu ku sheegaba waxay ku soo aroortay axaadiidta axaadiis saxiixa ku soo aroortay saddexda qayb ee sheikha halkan uu ku sheegay raximah llah والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين